magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle waxaa kusoo kordhaya goobaha lagu iibiyo ganacsiga yaryar ee loo yaqaano warato kuwaasi oo ay ka ganacsadaan dhallinyaro cabduqaadir maxamed oo la hadlay idaacadda isnaay ayaa sheegay in ganacsigan uu yimid kadib markii ay soo wajahdo shaqo la-aan balse hadda uu ka maarayo nolosha qoyskiisa meeshaan muddo laba biloodaan jooga awal ma aqoon waxaan laakiin marna waan bilaabay magaaladan baadmuudada iyo shaqla'aanteeda badatay kaambadaasaa iibiya iyo barfuunahaas kalota nashareerka iyo iyo boortkiyaabaas iyo kareenadan iyo bitiridan iyo tooshkan iyo soolaradan iyo cijijarkan iyo xerikahan dharka iyo qofilidan iyo waxaana iibiya waan iskaga qanacsanahay intaan qof bilaadan shaaxaadii wax weydiin lahay waan iskaga qanacsanahay magaaladan soo iibsadaa magaalada lees saartaa aniga tan hadda camal u arkaaba waana iska fududaynaya ilaahay hadduu yidhaha suuqa doo is furo waa la cimo dantaa dhow hadda hoos u dhacay ganacsadaa u baaqayaa badeecada inay inay raqiis ka dhigaan marka ayuka inay nolol maalmeedkaani ay ku xisatamaano dad ayuka ka liita inay jiraan waddanka ay ku nool yihiin dhinaca kale cabdiraxmaan macalinyarow oo ku ganacsado waddada aado carwo istaag ayaa sheegay in ganacsigan uu ku dhiirigeliyey waalidkiisa islamarkaana uu ka shaqeeyo muddo dheer waxa uuna ka dabaraa nolosha qoyskiisa ganacsadana wadadaan gasho carwi istaag waan xaan iibiyaa suumanka iyo shoobin shoobin nalalkan oo soolar ku shaqeeyo waxyaaba elektroniga ookiyaalaha kuufiyaalka shoobin ayuu noocaan iibiyaa ganacsigan adig muddo oo waxaan ku dhex jiraa shan sana ah mid waalidiinteeda ay u gacan qabteen oo ay u dhiirigeliyeen oo waalidiinteeda lasoo shaqey jira laakiin hadda iskayga un shaqaystaa wallahi farqi aad iyo aad u weyn oo u dhexeeyo marka hor waxyaraan ku bilaabay haddana waa waxaan dareemaya inuu sii kobcooyo nolosheedu waa ka maaraystaa guryo ijaarkiisa wax walba waa ka dhiibaa koronto biyo alaabna waa ku soo qaataa miskiin waxaa ku soo darsada alaabteedana waxaan dareemaya inay sii kobcoyso ugu dambeyn cabdiraxmaan ayaa ganacsatada gobolka shabeellaha dhexe ugu baaqay inay taageero u muujiyaan dadka beeralayda ah ee uu wax soo saarkoodu saamaynta ku yeeshay ayaxa iyo fatahadaha webiga shabeelle laakiin hadda waayahan dambo waa xoogaa waase hoos uu sii dhacay hadda inkastoo suuqin xoogaa yar dadka tuulooyinka naga soo galayay wax naga gadanayay oo ayaxii iyo wixii saamayn ay ku yeeshteen iyo fatahadihii baaqaan jeedinaya waxay tahay dadkan oo ganacsatada ah iyo dadka beeralayda kulli waa isku wada xiran yihiin kulli waa isku wada baahannahay dadkan beeralayda in loo gurmado oo anigana wax naga gada lahaa ayagana tabaryaraan nahay reer tabareedaan nahay waa isku wada noolnahay kulligeenna waxaan baaqoo diri lahay dadkaas in gurmad loo geysto marba marka ka dambayso dhallinyarada ku nool gobolka shabeellaha dhexe ayaa la imaanayo halabuuro kala duwan taasi ay ugu gol leeyihiin in ay ku filnaadaan maaraynta qoyskooda